أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ay ka waddo magaalada muqdisho oo halkiisa ka sii socda maleeshiyaadka murtadiinta iyo cagaftii ay wax ku burburinayeen oo maanta dul joogtay degmada dayniile ee magaalada muqdisho munaasabad loo qabtay arday ka qalinjabinaysay macadka qurduba ee qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah oo ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabaddaas iyo sidii ay u dhacday ayaan caawo idiin haynaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo qorshaynaysa in saldhig milatari oo xuutiyiinta iyo iiraan ay kala dagaalanto ay ka samaysato dhulka soomaaliyeed ee uu ka arrimiyo maamulka ashahadala dirarka ah ee somalilan boqolaal tahriibayaal ah oo u dhashay dalalka baarma iyo bangaladesh oo doonni ay saarnaayeen ay la degtay wararkii ugu dambeeyey ayaan caawo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka كانوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan dhulboobkii kooxda riddada soomaaliya ay ka waday magaalada muqdisho oo halkiisa ka sii socda maleeshiyaadka murtadiinta iyo cagaftii xasan gurguurta u qaabilsanayd burburinta guryaha muslimiinta ayaa saaka hiirtii ku kalahay xaafadda raadaarka degmada dayni leh ee magaalada muqdisho iyagoo dadka xaafaddaasi ku wargeliyey in ay bixiyaan lacaga baad ah oo u dhigantaa qiimaha dhulkooda ay sida sharciga ku haystaan ama la burburin doono shacabka ku dhaqan xaafadda raadaarka ayaa arrinkaasi ka dhiidhiyey diidayna dalabka maleeshiyaadka murtadiinta ee xasan gurguurta uu soo diray waxaana ugu dambeyn maleeshiyaadku ay bilaabeen inay xarig iyo jirdil isugu daraan cid kasta oo warkooda si un uga hor timid waa kan aabba soomaaliyeed oo xarig iyo jirdil xooggan ay u geysteen maleeshiyaadkii soo weeraray degmada dayni leh oo uu hogaaminayey murtadka lagu magacaabo taliya yaasiin ganey oo ah sarkaal ka tirsan booliiska kooxda riddada soomaaliya ee gobolka banaadir waa baxay anigi laamigaan tegey laamiga markii aan tegey dhibaataan kala kulmay ciidankii waa idileen yaasiin ganey ciidanoo wato waa idileen yaasiinka laftirkiisa wuu i garaacay waa la iwaday waa la ixiray hadda fartaas taydaah waa ma jabantaa mase dhaawac iyo walxmaa ku yaal maaqan walxaa iiga yaalla waa i xanuune kolay niman odayaala waana la waday aniga iyo gabdho kale iyo waana la waday waxaana la geeyey saldhigga garas baalley waana la soo celshay haddiina la soo celshay yaasiin ganay hadda raalliah raalliah buu yidhi waa la iska soo kaanyadeeyey saasay xaajadu u taallaa yaasiingari ciidanka waxuu meesha saaka waa barkiya uu ciidanka keensaday salaada subax masaajidka markaan uu sii socday cabdibila i dhaafay kadibna booliskoo socdaa ka daba yimid saasay xaajadu u dhacday ciidamada meesha jooga adiga ilaa boqol askari boqoliyo labaatan askari meelahaas waay ciidanka waxaa wata yaasiinganay iyo mid kaloo buuran aniga maciise maaqoon oo shulq aha la socdoo buuran maya aniga walaxgaarahoo aniga kaasatan gooni lay dhah ma jiraan laakiin fawdaad wadaaha layidhi waa i jirdileen waa i garaaceen fartaas waa i xanuuna waa inay jaban tahay in kale ma kala sheegi karo alxamdulilaah dhulka waa la burburaahay dheheen lacagaan idinka rabnaa oo cad oon geel loogu soo garban lacag dhiibi mayna haddii odayaashu hadday dheheenna waxuu yidhi sida liin dhalaanan idinkaaga miira dhulku waa kana deegaankan warraliska wa maya aniga hadda dhaawac muuqda ma igu yaallo adiga ma aqaan dhowr iyo tobanaa isugu kay tagta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa qorsheynaysa in saldhig milatari oo xuuthiyiinta iyo iiraan ay kala dagaalanto ay ka samaysato dhulka soomaaliyeed ee uu ka arrimiyo maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa fox news oo tiri somalilan ma noqon kartaa saldhig uu maraykanku kaga hortago iiraan iyo xuutiyiinta warbaahinta mareykanka ee fox news ayaa sheegtay in maamulka ashahadaladirarka somalilan uu maraykanku usoo bandhigay saldhig ciidamada cirka ah iyo weliba dekadda istaraatiijiga ah ee magaalada berbera dalabka somalilan ayaa warbixintu sheegtay in uu yimid xili uu xaniban yahay marinka hurmus islamarkaana hanjabaado ka dhanaa marinka istaraatiijiga ah ee baabulmandab ay kasoo yeereen kooxaha iiraan ay taageerto saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka oo uu ku jiro taliyaha africom generaal degvin anderson ayaa dhowaan booqday deegaanada somalilan gaar ahaan xarumaha uu maamulka ciro doonayo in maraykanka uu ku wareejiyo baabulmandab oo micnaheedu yahay albaabka ilmada ayuu wargeys ku xusay in uu noqday marinka ugu weyn ee laga dhoofiyo saliidda bariga dhexe marka loo gudbiyo yurub iyo aasiya inteeda kale tan iyo markii uu xirmay marinka hurmus warbixin ay daabacday balombeg news ayaa sheegtay in sacuudi carabiya ay u wareejisay ilaa toddoba milyan oo foosto oo saliid ah maalintii dekadeeda yambuc ee ku taala badda cas iyada oo ka gudbinaysa marinka baabulmandeb warbixinta fox news waxay carabka ku dhufatay in haatan uu soo ifbaxay dalab muran dhaliyey oo maraykanka loogu soo bandhigay saldhig ciidan oo cirka iyo badda ah oo ku yaal magaalada berbera oo leh dekad biyaheedu qoto dheer yihiin iskuna xirta badda cas iyo badweynta hindiya marinka baabulmandab oo la sheegay in ilaa afar iyo toban boqolkiiba ganacsiga maraakiibta adduunka uu maro ay kulaaleysaa magaalada berbera waxaanay warbixintu ka dhawaajisay in ay leedahay mid ka mid a raanweeyada ugu dheer qaaradda afrika safiirkii hore ee u k ee yemen kana tirsan hay-adda f d d ayaa u sheegay fox news in magaalada berbera ay leedahay awood istaraatiiji ah oo aada u weyn oo ku saabsan howlgallada badda iyo cirka saldhig kale oo badda cas ah ayuu maraykanku ku leeyahay dalka jabuuti balse sida uu ka shanqariyey maamulka ismaaciil cumar geelle ayaa muddooyinkan dambe muujiyey sida aanay u rabin in maraykanka ay ka caawiyaan fulinta cunaqabataynta xuutiyiinta safiirkii hore ee ingiriiska u fadhiyay yemen waxa uu carabaabay in somalilan ay si isku mid ah ugu habboon tahay wax ka qabashada arrimaha xeebaha galbeed iyo koonfur galbeed ee yemen ayna maraykanka yuhuudda iyo imaaraadka carabta ka caawin karto la dagaalanka xuutiyiinta si kastaba ha ahaatee afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa toddobaadkan fox news u sheegay in washington ay weli aqoonsan tahay madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya oo ay somalilan ku jirto baraha shaybaan oo ku takhasusay xuutiyiinta kana tirsan maxadka royal united service ayaa sheegay in aqoonsiga somalilan uu dhibaato keeni karo maadaama uu carqadeyn karo xiriirka maraykanka la leeyahay dalalka carabta sida sacuudi carabiya iyo masar waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa boqolaal qof oo ku dhintay doon ay saarnaayeen tahriibayaal kasoo jeeda myanmar iyo bangaladesh doontan oo ay saarnaayeen dad badan oo qaxooti ah islamarkaana kasoo barakacay guryahooda dhibaatada haysata awgeed ayaa ku degtay badda andaman qoraal dheer oo kasoo baxay waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in meel jaan iyo cirib ay dhigeen lala-yahay laba boqol iyo konton qof oo ay caruur yaryar ku jiraan dadkan muslimiinta ah ee doontu la degtay ayaa kasoo ambabaxay tuulo ku taala koonfurta dalka bangaladesh islamarkaana waxay ku wajahnaayeen waddanka maleysiya oo isna dhaca qaaradda aasiya sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga caalamka magaceedana loo soo gaabiyo u n h c r waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa dagaalka bariga dhexe trump oo dhaweyl badani ka muuqdo oo muujiyey rajo wadahadal dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay ganacsigii badda ee soo galayey ama ka baxayey dalka iiraan taasi oo qayb ka ah xanibaad milatari oo lagu beegsanayo dekadaha iiraan si gaar ah marin muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga saliidda inkasta oo uu jiro cadaadiskan dhinaca badda ah haddana madaxweyne donald trump ku-xigeenkiisa d j vans iyo mas-uuliyiin kale ayaa muujiyey rajo ah in wadahadallada nabadda ay dib uga bilaaban karaan dalka bakistan maalmaha soo socda waxaan u dhownahay dhammaadka ha waan ula jeedaa waxaan arkaa in uu aad ugu dhow yahay in uu dhammaado ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku jawaabay kadib markii mid ka mid ah wariyaasha ay weydiisay su-aal ahayd dagaalku muu dhammaaday ciidamada maraykanka ee santicom ayaa sheegay in xanibaadda cusub ay si weyn u saameysay dhaqaalaha iiraan maadaama inta badan dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay dhoofinta badda cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka barnaamijka faafareebka wararka munaasabad loo qabtay arday ka qalinjabinaysay macadka qurduba ee qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xafladan oo lagu maamuusayay dufcaddii sagaal iyo tobnaad ee ka qalinjabisa macadka qurduba ee wilaayaadka islaamiga ah ee kale ah shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo baay ayaa ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellaha hoose waxaana munaasabadda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo maqaam sare leh imtixaankii macadka qurduba ee saddexda wilaayo waxaa sannadkan qaaday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ku dhawaaqay wilaayada macadkeedu uu kaalinta koowaad galay ugu horrayn waxaa munaasabadan kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sida sheekh mustafa asalafi sheekh cabdiraxmaan firin iyo sheekh faarax cali
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhammaan gaar ahaan ardayda mutakharijiinta inay ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga ay soo barteen uu ilaaga dhigo cilmu naafica looga dhigo cilmi mubaaraga looga dhigo cilmi maanta mujtamac aad bay ugu baahan yihiin cilmi laga faa'iidaysto allah nooga dhigo insha allahu tacaala waxaan leeyahay maadaama aad soo barteen alculuum gaar ahaan cilmiga sharciga haddaad rabtaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala meel saro idin geeyo haddii aad rabtaan aqraantiinna inaad ka kor martaan haddaad rabtiin caalamka inaad madax ka noqotaan insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobadan soo socda waad ku liibaani doontaan insha alla qodobka koowaad waxaa weeye wixii aad barateen in ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala udin noqdo an yakuuna khaalisan liwajhi illaahi subxaanahu wa tacaala taan haddii la helo biidni illaahi cilmigiinni cilmi naafic mubaarak ayuu noqon doonaa biidni illah waxaan idin xasuusinayaa laba xadiid ka koobaad akhrajahu imaamu axmed وabu daawuud وabnu maaja min xadiiث abi hurayra ana الnabiya salى اllahu عalayh وalih وsلم qaal man tacallama cilma mima yubtagى bihi wajh اllahi laa yatacallamhu إila liyusiiba bihi carضa min الdunya lam yajid carfa الjanة xadiidka labaad akhrajahu ibnu maaja min xadiidi jaabir nebiga sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu yidhi laa tacallamu alcilma litubaahuu bihi alculamaa walaa litumaaruu bihi sufahaa walaa takhayaruu bihi almajaalis faman facala dalika fannaar fannaar ilaahay subxaanahu wa tacaala mar labaad waxaan idin leeyahay cilmigiinnii iyo takharushkiinna mid mubaaraga ummaddiinna ehelkiinna naftiinna lagu anfaco ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga dhigo haada wsala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحبتي في الله حنكسرنا وحبر الشضى ووحي أمضكوهر مرتا جاهلقنا وحي أمضكو بابان وي وكفر أحسنها cilmu shareeca wa cilmu alidaara wa tajriibaat inay ka soo qalanjibiyeen ardayda wilaayaadka islaamiga qayb ka mid ah waxaan u sheegaynaa marka dadka muslimiinta ah waxay u qaybsamaan ummaddu saddex bay u qaybsantaa saddexna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramay suuratu alxamd aan faatixada ku tukanno ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim intaa ilaahay wuxuu kaga warramay dadka ahlu jannaha tilmaantooda waa dadka cilmiga shareecada bartay kuna camalfalay ummaddana gaadhsiiyey yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray maalintii intaasoo jeer ilaahay inaan weydiisanno dhano ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim dadka cilmiga yaqaana ku camalfalaya waa intaan rabnaa waa intaas dad cilmiga bartay rijaalan wa nisaa'an oo ku camalfallaan rabnaa qaybta labaad ee bini aadamka ka mid ah waa hayri lmaqduubi calayhim wey waa dad cilmiga bartay oon ku camalfalin kuwaasu waa yuhuudda ayay la meeqaan yihiin qaybta saddexaad waladaalliin weeye waa kuwa aan waxba baranin ba diin ilaahay ba aan baranin saddexaa qayb bay ummaddu u qaybsantaa waxaa la doonayaa marka miisaanka inaan saarro cilmiga aan baranno aanan ku camalfalno aan iska ilaalinno cilmi aan naqaanno inaan ku camalfalin aan iska ilaalinno jahli inaan ku camalfalno cilmi darraa aaniya middaas labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna u waray sudulcasri dadka bini'aadamka ah fardi iyo ijtimaaci labaduba waxay ku jiraan khasaare khasaaraha adduun iyo aakhara waad khasaaraysaa haddaadas afar arrimood lagaa waayo saddex haddii lagaa helo hal lagaa waayo khasaaraha waad ku jirtaa midda koowaad waxaa weeye towxiid saxan inaad la timaado ila aladiina aamanu towxiid saxan inaad la nimaadno midda labaad wa camilu saalixaati camal waafaqsan dariiqii nebi moxamed ikhlaasna ay wehelisa waa inaad la timaado midda saddexaad wa tawaasow bilxaqi waxaad baratay ummadda inaad gaadhisa weeye midda afraadna watawaasow bisabri wixii dhiba ku soo gaadha inaad ku sabirto afartaa ruuxii laga helaa khasaaraha ka bixi kara taana miisaanka inaan saaraa la doonaya kulliga diintila aan qaadanno aanan ku camalfalno ummaddana gaadhsiinno aanan ku sabirno insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وماذا waxaa laga qiimeeyaa waa xagga shabaabka soo koraya bulsho waxaa laga qiimeeyaa shabaabuha qaabka uu yaallo hadduu yahay shabaab mutadayina mutacalima ee wax baranaya ummaddaasi horumar bay samaynaysaa hadduu yahay shabaab ku mashquula ku maaweelo ciyaaro iyo balwado ummaddaasi waa loo baqayaa inay baaba'do cadowgeeduna uu qabsado si fudud cadowga nagu soo duulay diinteenna uu duulaan ku yahay iyo akhlaaqdeenna iyo nolosheenna oo dhan buu ku yahay cadow marka waxaan leeyahay ummadda shabaabkeedu ay baranayaan alculuum alsharciya taasoo anfacaysa aakharo iyo alculuum alukhraa oo anfacaysa adduunkooda ummaddaas ayaa horumar gaaraysa waktigeenna markaynaanan iska dayicin waktigeennu wuxuu kabayay saacado iyo maalmo iyo habeenno waa ra-su maalkeennii hadduu marka aanu dayacno hadda waan khasaaraynaa waxaa yidhahda idaa daaca ra'sulmaali daacat ilarbaax ra'sulmaalku hadduu dayacmo ribxina waa dayacmaya meel aynay kaa lumeen lafahagi iyo ra-sulmaalkaagi ma ribix baa jira waa may marka haddaan waktigeenni dayacno waxaanu khasaarnay cumrigeennii cumrigeenni waa khasaaray inta yar ee adduunka aan ku leenahay waa isi khasaarinay marka inaanu annagu aanu intibaah samayno shabaabkeenna da'yarteennu mutamasikiin ma yihiin kuwa ku dhegan diintooda culumta sharcigaahu kuma eka in laga qalin jibiyo maxad ama jaamicad ama meel kale ma aha culumtu weligeed bay soconaysaa tan kale adduunyaduna waa la mid waxaan uga digayaa marka ummaddu inay dayaac ku dhacdo ubadkeeda ay dayacdo oo ilmaheeda ay ku ciyaarto sal allahu ala nabina moxamed dadkii munaasabadda ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose alxamdu lilaahi xamda washukru lilaahi shukraa macad alqurdubi dafyadiida sagaal iyo tobnaad oo hadda aan ka takrujisay wilaayaadka aad baan ugu faraxsanaa in lagu qabto wilaayada shabeellada hoose waxaan leenahay ragga gogashaa dhigay iyo ragga ubadka soo saaray iyo waalidiintii ubadkooda ugu dhabar adkeeday iyo wiilashii ku dhabar adkaaday laftoodii waxbarashadoodii ee ilaa heerka soo gaarsiiyey dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran allah idi xifdiyaan leenahay maktabka waxaan leenahay maktabu tarbiya iyo maktabu dacwa iyo maktabu inta makaatiibta waxbarashada mujaahidiinta maanta ee ku dhaafaafsan waxaan leenahay allah idin barakeeyo waxbarasho fara badan aad soo saarteen waxaan leeyahay oo keliya culum ayaa noo hadashay keliya waxaan rabaa daardaar waalid inaan ku hadlo daardaarta waalida inaan ku hadlo aan rabaa waxay tahay waalidiintu waa inay ilaahay ka cabsadaan ubadkoodii markuu dhiganayo waxbarashada uu ku jiro inay ku dadaalaan waxbarashadiis oo ayna ogaadaan ninkan markuu wax barto inuu anfacayo ubadkana waxaan leeyahay wixii laydinku fadhiya ayaa laydinku fadhiyaa wixii aad soo barateen waa laydinka rabaa haddaad arday ahadeen maanta culummaad tihiin waxaa idin rabo dadaa idin rabo oo sidiina waagii hore aad ehedeen ah maantay ilmo yaryar ama dad waaweyn oo juhalo ah waxbarasho raba ayaa idinka dambeeya dadkaas waxaa laydinka raba inaad soo kicisaan haddii aad wax barateen dad baa idinka rab inaad wax bartaan intaa inaad la socotaanaan leeyahay ardayda ragga soo saaray ubadkan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ku soo dhowaada wilaayada shabeellada hoose oo aad iyo aad u diyaarisay xaafladdan sharafta leh iyo macallimiintii ardayda hayay iyo macadulqurduba meel kasta uu joogo ku dadaalay xaafladdan inuu saa u maamuso dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu xafladdan qiimaha iyo qaayaha loo ilaahay subxana watala soo mutaysiiyey adduunyo joogo maxaa aragta ku laaban dhaheen ninkii adduunyo joogow maxaa aragta ku laaban wax badan waa soo arrin wax noona dhimin intii nafta noog dhammaanayso xafladdan maanta oo aan u taagannahay dadkii soo diyaariyey oo ka soo shaqeeyey oo intaan soo gaarsiiyey waxaan lea ilaahay subxana wa taala misaaqdooda xasanaad kala u saaro waxbarashada wax weyn waayo qofoo qofbataa ma helo caruuri caruurbataa ma hesho ninkii ilaahay nasiib ooga danaa helo waxaan dhihi lahaa maktabka tacliinta dacwada iyo tacliinta islaasiyee waxaan dhihi lahaa meesha idin joogto iyo meel kaleer insha allahu tacaala annaga ardayaan soo noqonnay wax baan soo barannay xilli xunnaan ku soo toosnay xaqiiqatan waxbarashadeena waxaan ka bilaabnay subriyole talyaani subriyole talyaani qofkii yaqaana yaqaan waxbarashada talyaaniga ana lew kajoobin waxaa la filayaan ninkaan waayeel waa dhehen waxay jirtay lixdan iyo sideedii lixdan todobadii lixdan afartii waa jirtay subriyole talyaani marka iskoolka azila laga azila azilo waa iskoolka madrasada lagu bilaabo waay fasalka ugu hore oo fasal oo kale maaha waa barashada koowaad waay waxayna bari jireen gaalada gaalo cadaan ah waaya gaalo soomaali ma gaalo cadaan oo taliyaan ah ayaa waxna bari jirtay waxay dhihi jireen non sobrobio come va waxa maanta muuqdo kulli waxay ku dhammaan karaan ilaahay kitaabkiisa kor loo qaado mar hadduu raayta tawxiid kor ay noqoto waxaa kale baadilka u dhammaanaya noociis doona noqdo إن شاء الله تعالى وكيد نقصد قابلنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رنتي آت يا آت أيام فرح سنة ما حدث الله إلى إسكاله ثم وحاك الله ما حدث إسكاله شلي مركي لذين قينا يماشى عبوانت مانت أتكتر تنتين ملهين رقبة سبب واحد وإلهي سبحانه وتعالى إذن صدره رقاس ilaa iyo ha ka tirsanaada tuuladii degmadii gobolkii xarako waa u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa waalidiintii oo ayagoo idin baahan xooggiina u baahan idin fasaxay oo dhaqaalena idinka daba waday maxaa yeelay buugaa laidin gadaay kutubaa la gadaay qalmaanaa la gadaay dharaa la gadaay intaas waa saacidaad waalidiintiina ay idin saacideen ayagana waa ugu mahad celinaynaa marka waxaan leeyahay walaalayaal dadka waddanka oon sugaa waa idinka runtii waxbaan idinka sugaynaa biidn illaahi tacaala waa ku faraxsannahay guusha maanta dhacday balse faanoore far kama qodno waay shaqaa idin sugaysa waad u jeeddaan kuwa idinka idinla mid ah ayay yuneska soo tarbiyaysay xagga aasay fadhiyaan ayagana maxaa la soo baray waxaa la soo baray laba nin ha isguursato laba nag ha isguursato aa la soo baray yaa la rabaa inay ka shubaan idinkaa laydinka sugaa biidni illaahi tacaalaa waxaa loo baahan yahay marka nin walba booska uu ku aadan yahay inuu qabsado macallimiintiidii waajibkoodii way guteen waxay hayeen waa idinku soo shubeen idinkuna haddaad la fadhiisataan maxay noqonaysaa waxba lagama faa'idin waxaa loo baahan yahay siday idinkugu soo shubeen maxaa yeele waxaa laga yaabaa hadda afar macallin shan macallin inay idinla joogtay maca daalika intaasoo boqoloo ruux ay soo saareen idinkana waxaa la rabaa hadda intaasoo kun inaad soo saartaan biidni illaahi tacaala waxaana laydinka rabaa hadduu ilaah ogolaado inaad dhexda xerataan annaga guud ahaan muslimiinta ayaa idin sugaysa meel kastay joogaanba hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda looga dhawaaqay natiijada iyo kaalimaha ay kala galeen macaahidda saddexda ah ee wilaayaadka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo baay maxaan ku idhahdaa jilib iyo bu'aale iyo saakow baay waxaa matalayay muxaafadada fulay macadka ku yaalla qurduba maktabkana wuxuu qaatay in uu abaalmariyo siddeedda kaalmood ee ugu horaysa guud ahaan ardaydii imtixaanka gashay kaalinta koowaad iyo labaad waxaa galay macadka qurduba ee ku yaalla wilaayada shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kuwimarow kaalinta saddexaad afaraad shanaad lixaad iyo siddeedaadba waxaa galay wilaayada baay halka kaalinta toddobaad oo galay wilaayada jubbada dhexe gaar ahaan macadka ku yaallo magaalada jilib calaa haada in sha allahu tacaala ayaan waxaan ku qaybin doonaa hadaayaadka ardayga kaalinta koowaad galay macaahidda aan soo sheegnay imtixaanka markii la qaaday kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo macadka qurduba wilaayada shabeellaha hoose deegaanka kuwimbaro waxaa la yidhaahdaa salmaan ibraahim moxamed wuxuu abaalmarin ahaan u helay marka laba boqol oo doolar kombyuutar iyo khamiis iyo camaamad ardayga labaad ee kaalinta labaad galay markii tartankaasi la galay isla wilaayada shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay saan hor u sheegnay isagana waxaa la yidhaahdaa suhayb ibraahiim moxamed suhayb wuxuu abaalmarin u helay laba boqoloo doolar kitaabka la yidhaahdo tafsiir ibnu kaiir iyo khamiis iyo cimaamad iyo shahaado marka maadaama xafladda ahayd xafla calaa mustawa maktaba tarbiya watacliim wilaayaadkii markay tartameenna ay wilaayada shabeella hoose ay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ay gashay sidaas ayay waxay ku mutaysatay xafladdii inta in loo soo raro haddii ay kaalinta koowaad ama kaalin labaad meel kale ay noqon lahayd meel kalean ka soo hadli lahayd baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr labadaas wiil waxaa waaya sumcadda iyo magaca iyo sharafta wilaayada shabeelle hoose kor ayay u qaadeen indhaha allaha ka qabto cadowgana allaha ka qabto insha allahu tacaala adkaartan hala badiyo intaa kadib waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala kaalinta saddexaad waxaa galay wilaayada baay waxaana kaalinta saddexaad afaraad shanaad lixaad iyo sideedaadba waxaa galay wilaayada baay ayaa galay kaalinta saddexaad wuxuu awaalmarin u helay boqol iyo konton doolar kitaabka la yidhaahdo aayaat alaxkaam iyo shahaadadiisa iyo khamiis iyo cimaama inta kale soo hartayna afaraad iyo shanaad iyo lixaad iyo maxaanku idhahdaa sideedaadna ayagana insha allahu tacaala waxay heleen min bal boqol doolar magacyada marka haddaan tiriyo kaalinta saddexaad waxaa galay wilaayada baay ardayga gal magaciisa waxaa la ihahdaa xamse cabdulaahi cabdiraxmaan kaalinta afaraad waxaa galay ardayga la yidhaahdo cabduraxmaan maxamuud cabdinuur waana wilaayada baay kaalinta shanaad asagana abaalmarin wuxuu helay boqol doolar kaalinta shanaad waxaa galay cabdirashiid axmed cali waa wilaayada baay isagana wuxuu helay boqol doolar kaalinta lixaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo moxamed xasan cali isagana wuxuu helay boqol doolar kaalinta sideedaad kaalinta toddobaad waxaa galay jubbada dhexe oo usoo noqon doonaa kaalinta sideedaad waxaa galay arday la yidhaahdo xawaa aadan bare ayadan wilaayada waa baay boqol doolar ayaa insha allahu tacala ayadan heshay waxaa inoo haray insha allahu tacaala wilaayada jubbada dhexe gaar ahaan magaalada jilib macadka ku yaalo kaalinta toddobaad ayaa galay ardayga la yidhaahdo waana la joogaa cabdulaahi cabdinaasir cabdiraxmaan isagana wuxuu leeyahay boqol doolar iyo shahaadadiisa wuxuu kaluu leeyahay isaga wuxuu leeyahay shahaadadaas iyo boqolkaas doolar iyo wuxuu leeyahay khamiis iyo cimaamad wuxuuna ka socdaa macadka qurduba ee magaalada jilib الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo aad u xiisa badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا